taariikhdii labaad cutubka toban iyo lixaad oo boqornimadii aasaa sannadeedii lix iyo soddonaad ayaa bacsha oo ahaa boqorkii dalka israa'iil dalka yuhuudaa ku kacay oo wuxuu dhisay raamaah inuusan qofna u oggolaan inuu ka baxo ama u galo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudah markaasaa aasaa lacag iyo dahab ka soo bixiyey qasnadihii guriga ilaah iyo kuwii guriga boqorkaba oo wuxuu u sii dhiibay benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya oo dimashiq degganaa oo wuxuu ku yidhi axdi baa inoo dhexeeya aniga iyo adiga oo aabbahay iyo aabbahaana wuu u dhexayn jiray haddaba bal eeg waxaan kuu soo diray lacag iyo dahab saas aawadeed tag oo jebi axdiga aad la leedahay boqorka dalka israa'iil oo bacsha ah ha iga tage markaasaa benhadaad dhegaystay hadalkii boqor aasaa oo saraakiishii ciidamadiisa ayuu u diray magaalooyinkii dalka israa'iil oo waxay dagaal ku dhifteen ciyoon iyo daan iyo aabeel mayim iyo magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray oo reer naftaali oo dhan koolkii bacshaa taas maqlay wuu ka tegey raamaah dhisiddeedii oo shuqulkiisiina wuu joojiyey markaasaa boqor aasaa soo kaxaystay dadkii yahuudaha oo dhan oo waxay wada qaadeen dhagxantii iyo alwaaxdii raamaah oo uu bacshaa ku dhisayey kolkaasuu ku dhisay geebac iyo misfaah oo wakhtigaas ayaa xanaanii oo wax arkihii ahaa u yimid aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudah oo wuxuu ku yidhi waxaad isku hallaysay boqorka suuriya oo iskuma aadan hallayn rabbiga ilaahaaga ah haddaba sidaas daraaddeed ciidanka boqorka suuriya gacantaada wuu ka baxsaday war kuwii reer etoobiya iyo reer luubiim soo ma ay ahayn ciidan weyn oo wata gaari fardood iyo ciidan fardooley ah oo aad iyo aad u badan oo weliba rabbigu wuxuu soo geliyey gacantaada maxaa yeelay rabbiga waad isku hallaysay waayo rabbiga indhihiisu waxay hor iyo dib u fiirinayaan dunida oo dhan inuu isu adkeeyo kuwa qalbigoodu isaga xaggiisa ku quman yahay taas ayaad nacasnimo ku samaysay oo hadda kadib dagaallo baad ku jiri doontaa markaasaa aasaa wax arkihii u carooday oo wuxuu ku riday xabsi maxaa yeelay aad buu ugu xanaaqay xaalkan daraaddiis oo isla markaasna aasaa baa dadkii qaarkiis dulmay oo bal eeg aasaa faliimihiisii intii hore iyo intii dambeba waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqoradda dalka yuhuudaha iyo dalka israa'iil oo sannaddii sagaal iyo soddonaad oo boqornimadiisa ayaa aasaa cagaha ka bukooday oo cudurkiisiina aad iyo aad buu u weynaa oo weliba isagu cudurkiisii rabbiga uma uu doonin laakiinse wuxuu u doondoonay dhakhtaradda oo sannaddii kow iyo afartanaad oo boqornimadiisa ayaa aasaa dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waa lagu aasay qabriyadiisii uu ka qotay magaaladii daa'uud oo waxaa lagu jiifiyey sariir ay ka buuxaan cadar udgoon iyo uunsi kala cayncayn ah oo lagu hagaajiyey sancada kuwa cadarka sameeya oo waxaa loo sameeyey dabshid aad u weyn